munaasabadanoo lagu sagootinayo arday deeq waxbarasho jaamacadeed ka heshay wadanka maraykanka ayna ka qayb galeen waalidiin arday bahda waxbarashada deegaanka dhadhaab iyo maamulka xerada ifo waxaa lagu qabtay xarunta iskuulka ixyaa oo ay wax ka barteen ardaydan maamulka iskuulka ixyaa oo ardadan kusoo waxbarteen ayaana soo qabanqaabiyey munaasabadan magaceyga waxaa la dhaxaa axmed xasan waxaan wax ka dhameeyey aan waxbarashada ka bogay sanadkii labada kun iyo labaatan labadii iskuulka ixya secondary school maantana dareenkeyga walahi lama soo koobi karo waayo waxaan deeqa waxbarasho ka helay wadanka mareykanka insha alla mar dhowna waan bixi rabaa ka qaybgalayaasha ayaa bogaaday ardada helay waxbarashada sare waxayna ku booriyeen inay ka midho dhaliyaan hamigooda tacliinta ilaahay ha ku safar nabad nabad qaba ha uga dhigo kuwii dadaala ee dalkooda soo xasuusta ee qaxootiga soo xasuusta ee iskuulkooda soo xasuustana ilaahay ha ka dhigo sifa ilaahay subxaana wa tacala meesha wax loo joogo wax kale maa qaxootiga maarata wax loo imaado wax kale maa qaxootiga waxaa lagala tegaya waxaa waxbarashada bes wax kaloo laga tegaya magacaada qaxooti ma dhaafaayo sagaashan iyo kooga ninkii imaaday iyo maanta ninkii jooga wuxuu yahay qaxooti unbuu yahay wuxuu dhaafilaya waxa waye dadka ayaga waxay u imaadeen waxaa maqsadka loo imaaday meeshaan loo taagan yahay waxaa waaye waxbarasho inaa laga hela marka waxbarashadan ayada maarata walaalayaal waxaa rabaa inaa lasii laaloola we are here to say goodbye to the student of Ihya High School class of 2022 who have received scholarship to study in the USA. This is a broad and joyful moment uh, for Ihya High School family.
gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo maxamed cabdi colow ayaa da-yarta xeryaha kula dardaarmay inay waxbarashada ku dadaalaan
marka dhallinyarta hortayda fadhido ee la midka ah iyaka ee maaragtay dhiganahayo iskuullada amaba soo dhigtay oo maaragtay fursaddan oo kale hadda rajaynaho oo helay waxaan is leeyahay nin walba waxay ku xihan tahay dadaalkaada iyo juhdigaada aada bixiso iyo sida aada oola macaamisho macallimiintaadii iyo iskuulkaada maaragtay maamulihiisa iyo mulkiilihiisa iyo dadka ka shaqaynaya marka waxaan is leeyahay nin walba ha dadaalo juhdi badan ha geliyo waxbarashada dhalinyarada xafladda sagootinta loo qabtay oo faraxsan ayaan weydiiya dareenkooda magaceyga waxaa waaya shukr cabdinaasir axmed dareenkeyga maanta aada buu u sareeyaa aad baan u faraxsanahay alxamdulilah deeq waxbarashaa ayaan helay markaan bogeeyay secondariga ka bacdi insha allah mar dhowna waxaa aadi doonaa wadanka ameerika magaceyga waa ruweydo khaliifa aadan iskuulka waxaa ka dhameeyey ixya high school maanta waxaa ku faraxsanahay ardaydii ka heshay jaamacadaha inaan mid ka mid noqdo gradekeygana waa b plus waxaa kaloo aada ugu macad celinayaa hooyadee macaan oo maanta garabkeeda joogto oo haddee ayada ahaan lahayn maanta heerka aan soo gaaray aada iyo aada hooy macaan u faraxsantahay abaalkaaga waxaa ku gudo ma aqaano waxaa kaloo u mahad celinayaa iskuulka director shariiq sheekh calaadiin iyo waxaa kaloo u mahad celinaya manager iskuul walaahi dareenkeyga inta laguma soo koobi karo maanta zaa-id aan u faraxsanahay inay soo dhawaato maalmaha aan baxi lahay marka markaa maraykanka tagana insha allah waxaan rajeynaya inaan noqdo architecture
magacaada noo sheegayna aadan maxamed cali aadanow bal hambalyaan kuleenahay halkeed ka sameysay imtixaanka marka sanadkeedna sameysay twenty twenty two iskuulkan ka sameeyey aadan waan faraxsanahay haa waxaan helay najid oo bima b plus aan helay marka waan ku faraxsanahay inaan deeq waxbarasha america ka helo maasha allah laba sanaan sugayay ku haminaysay inaad america aado weliba qalinkaada ku hesho nasiibka sokow wala nasiibka sokow wallahi ku haminayn america dee waxaa lagu aadi jiray bofis oo iska dhib badan marka hadda in scholarship lagu aadahayo waan ku faraxsanahay waa
sidoo kale waalidka dhalay ubadka waxbarashada sare helay ayaa soo dhoweeyay dadaalka caruurtooda waa aad baan dareenkayga maanta lama soo koobi karo maadaama gabadhaydu iyo gabdhaha la socday iyo dadka wiilasha la socdaba ay wadanka ameerika u socdaan aad baa dareenkaygu farxad badan buu leeyahay waan ku faraxsanahay dadaalka gabadhayda waan ku faraxsanahay waan ku faraxsanahay waxay iga dhigan tahay ilaahay mahadiisa iyo shukrigiisa waxaan la soo koobi karinin waan ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa dadaalkeedii inay ku guulaysatay annaguna aan la dadaalnay macallimiintooduna ay u dadaaleen iyo maamulaha iskuulka hormuudka iskuullada exyaa sheekh cabdilatiif shariif axmed ayaa muujiyey sida ugu faraxsan yahay horumarka daa'irta soomaaliyeed ay sameeyeen
ardadaa hadda gadaasheyda fadhido keliya ma ahaa dadka deeq waxbarasho la siiyey ee iskuulkana ka dhameeyey waxaa jiraan arday kale oo kanada loo qaaday kuwo kaloo waxaa jiraan turkiga loo qaaday kuwana hadda waxaa loo wadaa america marka aad iyo aad ayaan ilaahay oogu mahadinayaa marka labaad waxaan mahad u celinayaa ardadaas macallimiinta juhdiga ku bixiyey ee uu ugu weyn yahay manajarka macallin cali mukhtaar dhankiisa madaxa iskuulka sare ee ixyaa macalin cali mukhtaar ayaa bogaadiyey ardayda kulana dardaarmay inay dadaalaan
ixyaa wuxuu ka kooban yahay iskuul hoose dhexe iskuul sare junior iyo qeyb ka mid ah taxfiidka waxaa kaloo jirtaa qeyb loogu talagalay in ilmaha ogoomaha in wax lagu baro maanta aad iyo aad baan faraxsan nahay sababtoo ah waxaan suguutinahaynaa qeybtii saddexaad ee ka waxbaratay iskuulka exya waana qeybtii koowaad oo deeq waxbarasho ka heshay dhanka maraykanka aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay si kastaaba ha ahaatee waa difcaddii saddexaad oo wax ka baratay iskuulka exyaa kuwaas oo deeq waxbarasho ka hela wadamada kanada jarmalka turkiga iyo maraykanka maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga ee ifo